kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed isuyaalka mid ka mid a haldoorada dumarkeenna si inaga iyo jiilkii naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan nadaafaddarada xitaa way keeni kartaa waxay ka qayb qaadataa istresska ansaayati waxa lahayaa jiro ansaayati waxaa waa hooyada inay aada u walwasho maxaa keena alla ka sokow xanuunka dhalmala'aanta iyo sooyaalkeedii nololeed maamo khadiija macalin ismaaciil oo ahayd maamo ku firfircooneed awoodsiinta bulshada iyo haweenka anigoo hanaa maxamed maxamuuda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa yaasir yoonis muuse soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta maxaa keena alla ka sokow xanuunka dhalmala'aanta balse markan sooyaalka maamo khadiija macalin ismaaciil oo ahayd maamo ku firfircooneed awoodsiinta bulshada iyo haweenka taariikhdan waxaaad ka heli kartaan buugga haldarada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo haysa sanadkii kun sagaal boqol labaiyo soddonkii ayay ku dhalatay kuna barbaartay magaalada baardheere aabbaheed waxa uu ahaa wadaad caalim ah oo dadka beri jiray diinta islaamka khadiijo macalin ismaaciil waa marwadii u dhexday allaha u naxariistee madaxweyne maxamed siyaad bare qiyaastii kun sagaal boqol afar iyo afartankii ayay magaalada baydhabo timid halkaa oo ay isku barteen jaalasiyaad iskuna guursadeen dib ayay baardheere ugu laabatay waana hooyada xasan maxamed siyaad bare cabdulaahi maxamed siyaad bare maslax maxamed siyaad bare canab maxamed siyaad bare iyo cusub maxamed siyaad bare waxbarashadeeda dhammaadkii kontameeyadii bay timid muqdisho iskuul lagu baran jiray cilmiga kalkaalisnimada ayay ka aflaxday sidoo kale barashada diinta islaamka gaar ahaan tafsiirka qur-aanka ayay ka marsatay allaha u naxariistee sheekh cumar faaruuq cabdisuldaan howlaheedii shaqo ee caafimaadka sanadkii kun sagaal boqol afar iyo kontonkii isbitaalkii degmada waaberi ee ansaloti unisheef hadda loo yaqaano ayay ka shaqo bilowday ka hor intaan kun sagaal boqol kow iyo lixdankii loo wareejiyin isbitaalkii doctor cariif ee ku yiilay isgoyska ceelgaabta ee xamarweyne nasiib daro iyada oo ku guda jirta howlmaalmeedkeedii shaqo ee daryeelka caafimaadka ayay ka gubatay labadeeda gacmood xilli ay nadiifin ku haysay qaar ka mid ah qalabyada loo isticmaalo daweynta bukaanada taas oo sababtay in shaqadeedii joojiso muddada la xanuunsaneed awoodsiinta iyo horumarinta haweenka kaalin weyn oo taariikhi ah ayay kasoo qaadatay dhismaha iyo horumarinta haweenka soomaaliyeed dhinac kastaba marka laga eego xagga ka qaybgalka siyaasadda horumarinta dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka soo nooleynta suugaanta haweenka miyi iyo magaalaba ka qaybgalka shirarka gudaha dalka iyo dibaddaba ku dhiirigelinta gabdhaha waxbarashada iskuulka iyo jaamacadaha marwada ayaa juhdi iyo waqti badan gelisay kuna najaxday dhismihii xarunta guriga haweenka soomaaliyeed ee guriga hooyooyinka xaruntaas oo iskaa wax u qabso lagu dhisay waxay lahayd fikradii ugu weyneed ee dhismaha iyo qalabeynta cusbitaalka haweenka iyo caruurta ee banaadir oo looga iman jiray gobolada oo dhan si joogto ah bay uga warqabtay xaruntii lafoole ee agoonta dhaqaalahooda caafimaadkooda iyo waxbarashadooda marwada ayaa ka qayb qaadan jirtay shirarka haweenka adduunka oo looga hadlayay horumarka haweenka iyo sidii wax looga qaban lahaa carqaladaha haweenka hortaagan garab weyn ayay siisay dhismaha ururka dimuqraadiga ee haweenka soomaaliyeed oo la dhisay sideeda maarso kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii ururkaas ayaa ka dhisnaa muqdisho iyo gobolada marwada ayaa difaac adag u ahayd xuquuqda haweenka soomaaliyeed si loo siiyo saamiga ay dowladda ku leeyihiin mid sare iyo mid hooseba taas ayaa sababtay in haweenka subcad iyo kaalin weyn ku yeeshaan dowladda sida baarlamaanka golihii wasiirada maxkamadaha iyo safaaradaha tiir adag oo u taagan difaaca hooyada ayay sidoo kale ahayd waxayna aaminsaneyd oo hamigeedu ahaa haddii hooyada hagaagto in saldhigga bulshada uu hagaagayo xilligii dowladda kacaanka ayaa la guddoonsiiyey maamo khadiija abaalgud bilad maar ah waxa ayna ku muteysatay shaqaynteedii horumarinta haweenka soomaaliyeed waxaa si gaar ah biladaasi loogu gartay dhiirigelinteeda barnaamijkii horumarineed ee iskaa wax u qabso oo ahaa mashruuc ay dadka soomaaliyeed soomaaliyeed si lacag la-aan ah ugu shaqayn jireen dhismaha xarumihii danta guud geerideeda dhicistii dowladii kacaanka kadib maamo qadiijo waxa ay ka mid noqotay dadkii ka cararay dalka si nafsadeeda ugala badbaadi lahayd dagaaladii ahliga ahaa ee bilowday kunsagaalboqolkooiyoagaashankii bishii juun labakuniyoshantii ayay ku geeriyootay magaalada dubay ee isutaga imaaraadka carabta oo ay ku nooleed ka hor inta aysan kasoo wareegin nairobi
markan aanu imaano falanqaynteenna dhalmola'aanta waa waya aragnimo qof ahaaneed iyo nolol walwal badan hal wareega aadanuhu nolosha ka sameeyo waxaa udubdhaxaad u ah dhalmada in qofka uusan wax dhalin waxa ay hadiya jeer walbahaar ku reebi jirtay dadka intiisa aan loo qorin in ay wax dhalaan si gaar ah soomaalidu dhalmala'aantu waa waxyaabaha ugu waaweyn oo ay ka ducaysan jireen taxanaha ducooyinkii aan ka baranay aabbayaasheenii hore waxaa ka mid ah hagablamin oo ka dhigan ubad la-aan alla kuma dhigo waxaa taasi kasii dheer murtideenna waxaa ku jirta maahmaah tiraahda dhul iyo wax la dhalay uunbaa marti loo yahay tani waxa ay muujinaysaa in ubadka nolosheenna u yihiin tiir sugan iyo dhaxal taabageli kara si kastaba dhalmala'aantu waa mushkilad caalami ah oo aan ummad iyo dal gaar ugu saabsanayn balse waa xaalad naadir ah waayo inta wax dhashaa ayaa kun jibaar ka badan kuwa aan wax dhali karin labada lamaane teeda dhadigta ayaa xaaladda inta badan loo tiiriyaa warka fiicani waxa uu yahay in dhalmala'aantu marmarka qaar xal muuqda loo heli karo haddii la raaco tilmaamaha ay bixiyaan dhakhaatiirta ku gaaroobay gadaala aqoonka toddobaadkan ayaan ku eegi doonaa xanuunkan afka qalaad loo yaqaan infertility ama dhalmala'aanta waxaa inala wadaagi doonta ciwaankan oo aan ka waraysanay doctoresa ilhaan ibraahim cali oo aan soo dhoweyn kadib weydiiyey cilmi ahaan waa maxay dhalmala'aan bismillahi raxmaim waan ku dhowahay dhammaan bahda himilo iyo adigoo hanaa waa ku salaamay hadda mawduucad u galo infertilitiga mise dhalmala-aanta waxaa lagu qeexaa in kabaliska mise waxaa loo yaqaana lamaanaha isku dhalin muddo hal sano ah wax ubad ah ayagoona isticmaalin wax ka hortag ah uurka ka hortaga hadday ahaan lahayd daawooyin hadday ahaan lahayd cinjiro la isticmaalo muddo hal sane miska badan qadarta eeba ka sokow maxaa sabab u ah dhalmala-aanta dhalmala-aanta harta waxaa loo qeybiyaa saddex qeybood mid ka imaado ragga iyo mid ka imaado dumarka iyo mid lamaanaha labada qofba ka imaadaan haddaa u gudubgalno xagga ragga waxyaaba badanaa ka imaan karto in testosteron wax loo yaqaano uu ku yaraado ragga in isbeermadasii la rabay utilitigii iyo waxyaabo kale isbeermihii quseeyay inay imaan weyso xagga dumarka markaa galno waxaa imaan karo in evolutional disorder wax la dhahaa oo ukuntii borbaleenka imaado mise qanjiradii soo daanaya hormoonadii ay aada u yaraadaan
ma jiraan sababo u gaar ah dumarka ee sababi kara dhalmala-aanta dabcan haa waxyaabo badanaa jiri karto oo kamid ah sidaa hore u sheegnay evolutional disorder ukunta ka imaado barbalaan ka imaado ukunta xaggeed waxaa keeni karta b c o waxa la dhahaa oo ah soomaalida u taqaano burubiyood burubiyoodkaas waxay saameeyaan hormonal balance imbalance ah hormoonada mise dheecaanada ka qayb qaato in caadada ay saxmato sida hormoonada loo yaqaano f s h iyo l h kuwaasa ka qayb qaataan waxaa kaloo keeni karo in tumaj barlaktiin oo ah in hormoonkii ka qayb qaadanaya caanaha naasaha inuu aada u bato saas darteed waxaa dhacay istorjiinka inuu yaraado in xitaa uu imaado flobian tubes muse tubooyinkii ay xirmaan waxaa xiri karo kansarada qaar waxaa kaloo jiri karta b i d wax la dhaha oo belvic inflammatory disease kuwaas waa infekshono ku dhaca xubeynta taranka oo dumarka waxyaabo badanna keeni karto sida burooyinka qaar serfical stinos waxa la dhahaa jiro oo ah in serfikiska mise afka hore ee minka uu dhubto waxyaabo badana keeni karo qaliimada qaar way keenayaan in ay sabab u noqoto iyo waxyaabo kale oo keeni karo waxaa kamida t b da ku dhacda minka inta badan aada looma yaqaan laakiin waxaawaay inta ugu badan ee keento infertilitiga mise dhalmala-aanta ma jiri karaan walxo halis ah oo aadamaha sameeyo kadibna keeni kara dhalmala-aanta haa dabcan waxyaabo badanaa keeni karta sida smokinka oo sigaradka sigaarka way keenayaan anaga alcoholka ma noogu badno alcohol waxaa la dhahaa qamriga ma noogu badna halkan laakiin waxyaabahaas way keenaan waxaa keeno overweightka mise cayilka zaa-idka ah waxyaaba badana keeni kara oo kamid ah stresska faraha badan environmental stressaa jiro iyo social stress intaas way keenayan iyo sexual transmission infectionska cudurada oo lagu kala qaado galmada stresska labaa loo qeybiyaa social mid ah iyo environmental socialka marka laga hadlayo waxaa waaye mid ka imaado familka oo su-aalo fara badan oo gabadha weydiinaya stress fara badan iyo welwel fara badan ku abuuraa sidoo kale waxaa keeni karo environmental environmental waxaa nadaafad darada xitaa way keeni kartaa waxay ka qayb qaadataa stresska anxiety waxa lahayaa jiro anxiety waxaa waa hooyada inay aada u welwasho markayba hal bil la joogo dadka su-aalaha ka farabadiyaan ay dhahaan uur ma leedahay maxaa kugu dhacay ma dhasho maa tahay su-aalo fara badan su-aalahaasna waxay keenaan stresska zaa'idka daawooyinka ay bulshadeennu iska badsato oo ay farmashiyaha si iskood ah uga soo gataan dhankooda waa ka qayb ma la dhihi karaa dabcan way dhici kartaa inkastoo daawooyinka ee dadka aada u aqrinin laakiin daawooyin waxaa jiro saameyn ku leh sida daawooyinka daawooyin ah waxaa ku jiro contraceptives oo ah daawooyinka pregnancyga joojiya mise uurka joojiyaan iyo daawooyinka faraha badan overdoska daawooyinka zaa-idka loo qaato waqtigii la rabay daawo uu dhakhtarku usoo qorin waxyaabahaas faraha badanna way keeni kartaa ilaa goormo ayaa gabadha lagu qiimeyn karaa in ay u baahan tahay baaritaan la xiriira dhalmo la-aanta oo ay cisbitaalka booqan kartaa runtii isbitaalka waxay booqan kartaa ma ahan inay booqan karto waqtiga ay guursato iyo waqtiga laba bilood ilaa saddex bilood ma booqan karto laakiin waxay booqan kartaa sanad kadib ayadii iyo lamaanaheedaoo isla socdo inay isbitaalka tagaan aa fiican sidoo kale waxay booqan kartaa inta aysan isguursanin labada qof labada qofba oo isqabaan inta isguursanin kahor inay booqdaan sababta ah waxaa jiri karta waxyaabo badan oo hadda laga hortagi karo inta isguursanin kahor waxay ogaan karaan inay isku dhiig ay yihiin oo negative islaheen sidoo kale waxay ogaan karaan cudurada ku imaan karo ay iska daaweyn karaan xitaa jaanisay u tahay inuu iska daaweeyo qofkaas si uu ogaado cudurkiisa qofka kalena uu ogaado inuu wax qabay in kale waxaa fiican isbitaalka inay booqdaan ka hor intay isguursadaan kadib muddo sanad kadib inay booqdaan isbitaalka maxaad is leedahay dumarka xanuunkan ka cabanaya dawo waa ay u tahay dabcan daawo curable oo la dhihi karo daawadana lagu daaweyn karaa haddii infertilitiga ma jiro laakiin waxaa jiro waxyaalo kale oo keeni karo lagu daaweyn karo sida b c o wax lalahaa oo ah burbiyoodka burbiyoodka wuxuu leeyahay daawooyin oo lagu daaweeyay sida qalajiyaal mise antibayotic waxaa u taqaaniin mise daawooyin kiimika ah waxaa jirta daawooyin hormonalka loogu targalay oo balance ka dhigaya hormonal imbalance hadduu jiro mise dhicaanadiisu hoosee si kor loogu qaado hadduu koreena si hoos loogu dhigo waxaa jiri karto haddii damage uu ku imaado falobian tubka oo mise dhaabac uu ku imaado tubooyinka waxaa la sameeyaa qaliinaa la sameeyaa haddii la xiri karo tubada waa la xiraa haddii la xiri karin waxaa la siinaa qalajiyaal waxaa jirto b i d waxa la dhahayo b i d waxaa waaye infectionka ku dhaca ninka so waxaa sameynaa antibiotiga siinaa iyo daawooyin qaar tumaris hadduu yahay burooyin hadduu yahay oo meesha kasoo baxa ectrobian wax lahaa jirto oo hadda ay u isticmaalaan gubniinka annaga waxyaabo kalea u sameynaa oo ah waxyaabo oo gold a lagu furaa qabow waa lagu furaa si infectionka iyo wixii meesha yeelay oo u baaba-aan haddii sarfikiska mise minka afkiisa hore uu xiran yahay waa loo furaa ayadoo la isticmaalayo waxa lalahaa h c g hestroctomy waxaa la sameynaya oo minka lagu furo waxaa jira dumar bil ama dhowr bilood kadib sheeganaya dhalmo la-aan cusbitaalada lagu arko maxaa la gudboon waxaa la gudboon hooyada in cayilka faraha badan ay iska dayso haddii sigaar ay cabeysa sigaarka faraha badan ay iska dayso mise iska yareysaba stresska faraha badanna iska yareyso tanna ha kaaga imaada socialka ahaata mise bulshada ha kaaga imaada mise nadaafada iyo waxyaabahii kale hadda soo sheegayna haba kaaga imaado inay iska yareyso inay niyada ku hayso inay dhaleyso xiliyada caadadana inay barato waqtiga evolutionkeeda ee dhacaya inay og tahay ay barato internetka wax walba hadda waxaa la gaareeyay internationala la gaaro wax walba internetka lala socdaa soo ha ogaato xilligay uurka qaadi karto iyo xilligay uurka qaadi karin iyo marka hore waxaa rabaa inaa sharxo evolutionka gabdhaha way kala duwan yihiin gabdhaha qaar labaatan iyo sideed ah evolutionka marka la dhahayo waxaa waaye xilligay caadada ku imaanaysa labaatan iyo sideed beri kadib caadada ku imaadaa sooma soddon beri kadib gabdha u imaadaa soo waxaa rabaa inaan sharaxo maalinta caadada kuugu dhacdo aa koobka bilaabaysaa ilaa waxaad tirinaysaa tobaniyo afar beri tobaniyo afartaas beri waxaa lagu qiyaasaa maalin tobaniyo afaraad inay tahay evolutional ay dhacayso maalintii oo ukunta ukxaanta ay soo baxaysa oo ilaahay oolaadkaa siin karo isku day fiican ay tahay dadka qaarna waxaa laga yaabaa shaniyo toban ilaa lixiyo toban inay gaarto laakiin mar walba usii diyaargarow in waqtigaas aa uur qaadi kartid dhalmala-aanta ma jiraan calaamado oo lagu garto oo la tilmaami karo runtii calaamado oo la dhihi karo ma jiraan calaamadahaas exactly ah laakiin waxaa jira calaamado oo soo hosgalaya waxaa ka mid ah calaamada ugu horeysa hadda sheegeyn maxay ahayd inay uur qaadi weyso calaamada labaad waxaa waaye in caadadii ay waqtigay imaan jirtay ee kadib dhacda soddon iyo shan beri kadib ay imaado mise ay kaay ka yaraato in caadadii ay qaldanto mise la waayabo tores ilhaan waxaa jira dumar aan muddo wax dhalin kadibna doorbidaa ama lagula taliyo gubniin dabkaasi dawo ma u noqon karaa mushkiladaha dhalmala-aanta gabadha totali markaa fiirinay kadib baaritaan badan aan sameynay bahda caafimaadka wax totali kaljaral waay maahane wax totali caafimaadka ah maahan soo waxyaabo badan oo dhibaato inuu u keeno ma ahane wax faa-iido u keenayo malaha sida inuu iskaar ku sameyso meesha ay dilaacdo infectionka uu meesha ka sameysmo in gabadha xaalado badan oo xaajigeed xitaa iskugu tegi waayaan inay fadhiisan weyso xitaa markay uurka qaada kadib in meesha ay aada u yaraato oo la jeexa dhibaato fara badan ee mare soo waxaa u baahan tahay inaa uur qaada waxaa u baahan tahay hoy kow caadadaada inay kuu saxanta inaa ogaatid kadib waa in batnarkaaga mise xaajigaaga uu isbeermadiisa nadiif yahay in flobian tubiskaaga inuu furan yahay iyo utriskaaga normal inuu yahay flobian tiska matutubooyinka inay furan yihiin utriska ilmagaleenkina uu sidii la rabay uu ilaahay kugu sameeyey waxyaabahaas aa brignas ku noqon kartaa uur inaa yeelatid laakiin inaa isgubtid muhiim ma aha mana kaab qaadanaysa ina qofkan ku daawoobo niyad ahaan leh maahane ubadka in ilaahay kusii maahane maka qayb qaadanaya dadka kaljaraale u aamineen ma ahane maka qayb qaadanayo waa dhaqan ahaan oo soomaalida isku raaceen adduunka meel wax laga gubayo la sheegaya totally meel kale ma laha soomaaliya bisa leedahay waa tahay ee doctoresi ilhaan ugu dambeyntii talada la gudboon dumarka ku dhagaysanaya ee laga yaabay inay u baahan yihiin xal la xiriira arintan ugu dambeyntii talada aa siinayo saddex tala aa siinaya dumarka kow waxaa waaye intay yarta gabadha inay guursato laba waxaa waaye inay isku kalsoonaadaan labaanaha isqabaan saddex waxaa isbitaalada faraha badan inay iska kala yareeyaan hal isbitaal inay ku xirnaadaan ilaa uu dhakhtarkaas kugu dhahay wax kaama qaban karo adduunka hadda waa la horumaray waxaa jiro waxyaabo badan oo lagu daawoobo waxaa jiro wax la dhahay infitro iyo infifo infitro infifo waxaawaaye in ugxaanta gabadha lasoo qaado kadib isbeermadii lagu bacarmiyo bannaanka kadib la geliyay hawalwelin waxaas adduunka hadda way ishormareen heer waxaa la gaarayaa ilmihii naftirkood iminkaaga hadduu xun yahay xitaa aad kasoo kiraysan karta qof kale aad dhihi karto maxay aheyd uuraa u baahanahay marka cunugan ka dhishidna minkaaga uu kaa cishan karo infitro iyo infifo lahaa in isbeermada ninka lasoo qaado oo lagu abuuro gabar kale lagaaga soo bixiyo adi lagu geliyo cayilka faraha badan inay iska yareeyaan sigaarka faraha badan iyo qaadka iyo waxaas waxyaalahaas inay iska joojiyaan dumarka uma fiicno soo infeshanada qaar way keenayaan in mar walba ay dhakhtar la xiriiraan hadday uur leedahay haddaysan dhalin mar walba ay la xiriiraan mideeda kale bulshada waxaa kale oo talin siinlaya iyo gabadha marka la guursada owlaada ilaahay a haysto laakiin qofka ay gabadha gacanta ku haysa iyo wiilkaba su-aalaha faraha badan laga daaya wax walba ilaahay xaggiisa ay ka qoran yihiin in labada qofna ilaahay ay tala saartaan mar walbana eeda la saarin maanta waxaa rabaa inaa ka faa-iideysto iyo barnaamijkan in fertilityga loogu hadlayo mise madhaliisnimada mar walba waxaa la eedeeyaa dumarka dumarka ma ka imaadaan raggana kama imaadaan buuga aqrinaya ayaan dhexas oo american health organization ah waxay dhaheen boqolkiiba afartan percentage waxay ka imaadaan ragga dhibaatada boqolkii afartan bercentagena waxay ka imaadaan dumarka labaatankii soo haran waxay ka imaadaan labada qofba marka eedayaa la saarin dumarka oo keliya raggana saameynay ku leeyihiin isbitaalka hadda waxaa noogu imaada dumar kaligood iska socdo oo dhahayan dhibaatada anaa iskale markii la baaro kadib waxa saameyn mise dhibaato aysan lahayn markii la dhahay kavaliskaaga wac mise xaajigaaga wac la dhahay uu imaaday isbitaalka baaritaan lagu sameeyey in uu ku cadaaday xaajigeed talada u dambeysa asiina waxaa waaye dumarka in eed la saarin
aad ayay u mahadsan tahay doctoreysa ilhaan ibraahim cali oo marti inoogu ahayd barnaamijka waa inaga intaa barnaamijka intaan ku kulmi doono midkan lacayn ah waxaan idin leenahay isma dhaafno